acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan iraxiim waxaynu ku jirnay nijaasada suulinteedii waalmutawasidatu nijaasada dhexdhexaadka alcayniyatu ee cayniyadaahi wahiya iyadoo allatii taweeye lahaa lownun midab leh ow riixun ur leh ow dacmun dhadhan lehe biisaalati lownihaa midabkeeda in la suliyo ayay ku daahiroobi wa riixihaa urteeda wa tacmihaa iyo dhadhankeeda waalxukmiya nijaasta xukmiyada la yidhaah wahiya alatii waa ta laa lowna midab aan lahayn walaa riixa urna aan lahayn walaa tacma lahaa dhadhanna aanu u sugnaaninee bijaryi ilmaa'i biyo lagu dureeriyo un calaa maa tanajasa waxa ku nijaasoobay oo biyo lagu shuboo lagu dureeriyo ayaa daahirinaya wuxuu leeyahay sheekhu nijaasada mutawasidataahi laba qaybood bay u qaybsantaa mid waxaa la yidhaha cayniya oo ama waxay leedahay midabkeedii baa muuqda ama ur bay leedahoo marka meeshii la uriyay ka uraysaa ama haddii la dhadhamiyo carabka la saaraabay ka uraysaa taa iyada marka la doonayo in la daahiriyo waa in la suuliyo midabkaa iyo urtaa iyo dhadhankaaba waa in la tiraa oo bimacnaa waxay leeyihin haddii midab quri soo hadha ama ur quroo la tiri kari waayo ay soo hadha waxba yeeli mayso inla intii saddex jeer la maydhay ee la jejebiyey ee saabuun iyo wixii ay u baahnayd lagu maydhay haddii urta iyo midabku ay soo wada hadhaan daahiroobi maayeen haddii dhadhanka oo keliya uu soo hadhana isagana ma daahiroobayo bay yidhahdeen haddiise uu isaga lafdii suuli waayena dee ilaa inta laga suulinayo wuxuu noqonayaa wax qofka loogu cudur daaro nijaasada xukmiyada la yidhaahdo waa nijaasta lagu og yahay meeshan inay ku dhacday laakiin midab kama muuqdo urina kama urayso dhadhanna ma laha waana la og yahay meeshii inay ku dhacday oo ay gaadhay waa bijaryilmaayi calaa maa tanajasa wixii ku nijaasoobay uunin biyo lagu shubo ayaa iyada ku filan marka ay ka hadlayaan fuqadu siiba kuwa shaaficiyadu qaabkan wax loo daahirinayo ee wixii nijaasaha loo daahirinayo waxay ayagu biyaha u qaybiyaan biyo fara badan oo laba jelxadood iyo wixii ka sii badan ah macnaha wax foose ku dhow oo iyagu ay leeyihiin nijaastu inay dooriso mooyaane si kale kuma nijaasoobaan kuwa iyaga haddii la dhexgeliyo haddii dusha lagaga shubaba waa bannaanta laakiin biyuu hadday yar yihiin bay leeyihiin sida waxaan dee intayra suxunta lagu shubaya iyo iyaroo baaldi ku jirta iyo oo ay madhabku qabo haddii ay biyahaasi laba jelxadoodba ka yar yihiin oo nijaasa ku dhacdo walow yaanay isbedelinbe waa nijaasoobayaan ay leeyihiin waxay iyagu aaminsayin in dusha lagaga shubay aan la dhex gelinin masala intaa sanxigii biyaha lagu shubay ama baaldigii inaan shaygii nijaasaysnaa daf la siinin oo haddii daf la siiyo waxay leeyihiin biyii baa nijaasoobaya maradii nijaasadi marka la dhex geliyo biyina nijaasooba wixii dambe laga dabageliyaana way nijaasoobaya idan markaa nijaas lasii walaaqayo ayuunbay noqonaysaa ee waa in dusha lagaga shubaa ayuu saas ayay qabaan inkastoo qaar ka mida madhabka oo hazaali ninka la dhaha moxamed bin moxamed bin moxamed oo kale isagu leeya waa isku mid haddii lagu shubaya haddii la dhexgeliyo maladayba biyuu yar yihiin waxa iyaga ay xusaan hadda yacni masaa'ilka casriga iminka khasaaladan otomaatig ah ee wax lagu maydho ee inta biyihii lagu shubo deetana shaygii la dhexgelinayo ee deedna biyihii laga sii daynaya haddana kuwo kale lagu shubaya iyaga kuwaasi way ka baxsan yihin bay dhaheen biyahan yaran la dhexgelinayo lagu walaaqayo iyaga kaasi waa daahir bay yidhaahdeen noocan see la dhex gelinaya mar hadduu duunalqullataynka yar yihiin ama biyodee aadba usii yar yihiin ama baryihii nijaaska kuwii daahirkaaba la dhex gelinayo iyaga waxay leeyihiin halkaa way ku nijaasoobayaan waxaana xal looga dhigi karaa marka hore waxanuskaga haddii layskuba dhadhoweeyo oo layska dabageliyo shay walba marka laga saarayo haddii biyaha dusha lagaga shubo oo deetana inta biyo badan lagu shubo laga maroojiyo saa laga saaro oo aan sala dhex gelinin taasina waa ay ku filan tahay oo halkaa way buuxin kartaa hataa madhabka dhexdiisa qaar qaba ayaa jira inaan biyuhu haba yaraadaane aanay nijaasoobaynin ilaa inay isbeddelaan mooyaane markaa wuxuu leeyahy sheekhu walmutawasitatu alcayniya nijaasada mutawasita cayniyadahay waayo latii lahaa lowna waa ta midab le ow riixun urle ow dacmu nadhan leh waxa ay ku daahiroobaysaa biisaalati lowniha in midabkeeda la suliyo wariixiha iyo urteeda wa dacmiha iyo dhadhankeeda waalxukmiyatu nijaasada xukmiyadahayna waxay ku suulaysaa wayo latii laa lowna walaa riixa walaa dacma laha waa ta aan midab iyo ur iyo aragto iyo dhadhan toona lahayne bijaryi ilmaa'i in biyihii lagu dureeriyo un calaa maa tanajasa wixii ku nijaasoobay alistinjaa istinjadii ayuu u baab yahay istinjadu waa iska suulinta iyo iska tiridda waxaa ka soo baxay xubinkaa hore ee taranka iyo xubinkaa dambe ee dabada wixii ka soo baxay iska maydhidiisa iyo iska daahirindiisa iyo iska nadiifintiisa istinjaa la yidhaahdaa wixii jidhka meel kale ka soo baxa ama dhig ha ahaato nijaas baa la yidhaahdaayo waa in la yska maydhowna iyada laakiin istinjaa keliya waxaa loo isticmaalaa uun waa wixii ka soo baxay labada xubnood alistinjaau luqatan istinjuu xagga luqada alqaطcu waa jarid ayaa la yidhaha oo min annajwi oo bimacna alqaطciyaa buu ka yimi leanna qofkii wuxuu iska jarayaa uu iska fogaynayaa wixii mulawiska ama nijaasa ahaa ee ku yaallay wa sharcana isaalat alkhaarij waa shaygii soo baxay annajisi ee nijaasta ahaa almulawisi ee yacni wasakhaynayey min alfarji ka soo baxay oo can ilfarji laga daahiriyo bimaa'in aw xajarin lagu suuliyo ayaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay sheekhu istiijadu waa in la tiro shaygii nijaasta ahaa ee weliba yacni m talwiisku waa wasakhaynta ee weliba wax wasakhaynayey ee ka soo baxay xubinkan taranka ama dabada oo xubinkaa laga tiro biyo ama dhagax lagu tiro isaalat alkhaarij annajis annajis baynu nidhi dee wixii aan nijaasta ahayn waataynu soo tilmaanay melidoo kale inaanay nijaas ahayn oo maydhasho mooyaane aanay keenaynin istijo ma keenayso iyo wayse jabtoona siday madhabku qabay almulawis bimacnaa wuxuu ka saarayaa haddii dee ay kaba soo dhacdo quruurux yaroo cad ama xabad yaroo fataatiri ama xabad kuuleh hadday ka soo dhacdo oo wax allayaaliya wax wasakoo ay samaysay aanay jirin taana dee waxba layska suulin maayo almulawis baa laga maarmaana wax wax ku biinaya sida dee kaadi waxbay kugu biinaysa xarri waxbay kugu biinaysa min alfarji ka soo baxay baanu haddii ay meel kale ka soo baxdo istijo noqon mayso ee xubinka tala ka soo baxay oo canilfarji laga suuliyo bimaa inaw xajarina lagu suuliyo biyo ama dhagax marka arkaanulistinjaab oo halkaa wax ka mida inooga tilmaamayaayo waa mustanji waa qofkii istijoonayey mustanjaa canhu wixii laga istijoonayo oo dee wixii khaarij ka soo baxay ah mustanjaa bihi shaygii lagu istijoonayo biyaha iyo dhagaxa ah mustanjaa fiihi kii loo istijoonayey marka wuxuu leeyahay sheekhu alistijaau luqatan alqaطcu wa sharcanna waa isaalatu alkhaariji wixii soo baxay oo la tiro annajisi ee nijaasa almulawisi ee wasakhaynaya min alfarji ka soo baxay oo canilfarji laga suuliyo bimaa ina waxaa jirin labadaa midug laga suuliyo waalafdalu sida fiicani alistinjaa bilxajar waa inuu qofku dhagax ku istinjaysto uma itbaacu inuu raaciyo bilmaa'i biyo uma aliqtisaaru cala almaa inuu biyo ku gaabsado wuxuu leeyahay sheekhu istinjo waxa ugu fadli badan inuu marka hore qofku dhagax ama wixii meeshiisa gelaya inuu ku istijoodo kadibna uu biyo raaciyo waxaa ku soo xiga inuu biyo ku gaabsado waxaa ka sii hooseeya inuu dhagax ku gaabsado oo xadiid bay u soo deliishadaan israacinta biyaha iyo dhagaxa la israacinayo ilaahay masi qubaa markuu laha fii rijaalun yuxibuuna an yatataharuu wallahu yuxibu almutahiriin waxaa ku soo arag jecelyahay saahiriyaan ilaahayna kuwa mutahiriinta buu jecel yahay ayaa nebigu weydiiyoy maxaa samaysaane ilaahaydu ku ammaanay markaa riwaayo ayaa tilmaamaysa inayna ma isjoogno dhagax baan horraysiinaa kadibna biyo ayaan ku isijoognaa inkastoo muxadisiintu ay isku raacsan yihiin riwaayadaa tilmaamaysa dhagaxa raacinaysa inay daciifo tahay laakiin riwaayada saxiixa waxa weeye inay biyo ku isijoonayeen markaa biyo iyo in marka hore dhagaxa deedna biyo la raaciyo haddana biyaha lagu gaabsado walafdalu alistijaaba bilxajar in dhagax lagu sijoodo weeye uma itbaacuhu bilmaa'i biyo in la raaciyo ayaa ugu fadli badan uma aliqtisaaru cala almaa in biyo lagu gaabsado wayajuusu aliqtisaaru cala alxajari dhagaxa in lagu gaabsadaana waa bannaan tahay laakiin bitiscati shuruud laakiin toddoba shardi ayay ku bannaan tahay bitiscati shuruudin sagaal shardi an laa yajifa waa inaanu engegin an najiisu nijaas waa inaanu engegin wa an laa yantaqila waa inaanu guurin wa an laa yaطlaca calayha aakharu waa inaan wax kale ku imanin walaa yujaawisa asafxa waalxashafa halkaa badhida intaa isku laabanta iyo xubinkaa taranka intiisa hore waa inaanu dhaafin wa an yakuuna bialaadi masaxaatin saddex masax waa inuu yahay wa an yunqiya almaxalla meesha waa inuu ku tahira wa an yakuuna almamsuuxu bihi kan lagu masaxayana daahiran waa inuu yahay wa an yakuuna qaalican mid fuji nijaasa waa inuu yahay wa an laa yakuuna muxtaraman mid xurmale waa inaanu hayn kamaa marra sidii ina soo martay oo kale wuxuu leeyahy sheekhu waxaa bannaan qofku inuu dhagax ku gaabsado xataa adoo biyo helaya inaad dhagax ku gaabsato abaa kuu furan laakiin sagaal shardi ayaa lagama maarmaan oo loo shardinayaa marka ay u furan tahay qofku inuu dhagax ku gaabsado kow nijaasu waa inaanay angegin haddii ay nijaasi angegto masalan sida aada u fadhiday ayaa halkii ay kaadu ka soo baxday baa angegtay ama halkii saxadu ka soo baxday baa angegtay dhagax ku geli maayo markaa ee waa biyo ayaa laga maarmaan noqonaya wa an laa yantaqilana waxa weeye waa inaanu guurguurin oo markii uu soo baxayey halkii uu ku sugnaaday waa inaanu mar damba dhaafin intii uu ku ekaa waa inaanu dhaafin walow safxadiiyo xashafadaba ha ahaatee laakiin halku markii hore waa inaanu mar dambe ka dareerin bay leeyihin oonu ka gudbin waxaa kaloo lagamaarma allaa yatrac calayha aakharu wax kale waa inaanay ku soo dariyin haddii ama nijaas kale ku soo dhacdo ama wax kale ay ku yimaadaanna tacayanal maaun bay lehin biyumbaa caynoobiyo ma gelayo markaa dhagaxi waa la yujaawis asafxa waalxashafa waa inaanu xubinkaa taranka xaggiisa hore iyo intaa baryaha isku laabantaa waa inaanu ka gudbin ee haddii uu ka gudbo dee dhagaxan intan unbaa loo ogolaaye haddii uu ka gudbo biyo ayuunbaa lagama maarmaan noqonaya waana in saddex masax ay yihiin oo macnaha haddii dee xubinkan hore oo keliya saddex masax xubinka dambana saddex masax maaha labadooda isku xubin ma aha oo saddex masax keliya maaha waa in saddex jeer la masaxaa macnaha masaxa waxaanu saddex dhagax u ahni odhan waxay qabaan yacni hal dhagax oo saddex weji leh inuu gudayo oo ay saddex dhagaxoo munfasila un la mid noqonayaan hal dhagax saddex weji leh waa yunqiyal maxalla meeshiina waa inuu daahiriyaa ee bimacnaa hadduu saddexdii mariyo oo ay daahiroobi weydo dee waa inuu sii kordhiyaa oo aanu saddex unbaa la yidhi oo saddexdii waan mariya aanay noqonine waa inuu daahiriyaa nabigaa yidhi saddex dhagaxii keenoo laba dhagaxii xabad saalaa buu keeno saaladii wuu turo mid kale idoonbu waana in waxaan wax lagu masaxayo daahiran uu yahay ee wixii aan daahirka ahayn sida markaa dee cidda qabta sida shacbida kale waxay qabta saaladan xoolay waa inay nijaas yihiin amaa sida nebigu tilmaamay saalada dameerka oo kale ku gudi mayso waa inuu qaalic yahay shay nijaasada kaa fujinaya waa inuu yahay ba haddaad iminka bac isticmaasho tira bac baan ku istijoonayaa ama quraarad waxba kaa goyn mayso way dul carcararaysaa uun ee shay yacnii mudsanaya oo wixii goynaya oo aan dul carrayn waa inuu yahay waa an laa yakuuna muxtaraman waa inaanu muxtaram ahayn dee lafihii iyo wixii la quudanayey iyo kutubulcilmi iyo waxyaalahaa ayaa lagu tilmaamaa waxyaalaha muxtaramka ah wayajuusu liqtisaaru waxaa bannaa in la hoose ala bilxajari cala alxajari laakiin bitiscati shuruud sagaal shardi ayaa la shardiyaa an laa yajifa najasu nijaas waa inaanay angegin wa an laa yantaqila waa inaanu gurin wa an laa yaطra calayha aakharu nijaas kale waa inaanay ku soo darriin wa an laa yujaawisa asafxa waalxashafa intaa badhida isku laabanta xubinka addabada iyo xubinkaa ragga inta hore waa inaanu ka gudbin wa an yakuuna bialaadi masaxaatin waa in saddex masax uu yahay wa an yunqiya almaxalla meeshii waa inuu daahiriya waan yakuuna almamsuuxu bihi طaahiran shayga wax lagu masaxaya waa inuu daahir yahay wa an yakuuna qaalican shay fujinaya waa inuu yahay wa an laa yakuuna muxtaraman shay xurmana waa inaanu ahayn kamaa marra sidiina soo martay atayamum halkaa wuxuu inooga hadlayaa gebagabaysigii markaa wuxuu hi atayamumu gebagabaysigu luqatan alqasdu waa qasad tayamama walaa tayamamuu ha u qastiina bay ka dhiganta macnaha wuxuu u qastiyey qofku doonaa la yidhaahdaa wa sharcan waa iisaalu turaabi camuudda oo la gaadhsiiyo ama ciidda ila alwajhi waalkafayni wejiga in labada kaf biniya makhsuusa niyo gaarana lagu gaadhsiiyo tayamumku tayamama bimacnaa qasada weeye laakiin sharcan marka gebagabaysi la isweydiinayo waxa weeye qofka oo camuud wejigiisa iyo labada gacmood mariyo oo gaadhsiiya wuxuu u gaadhsiinayaana niyo iyo qasad gaara ay tahay maaha isku caddayn ee waxa weeye wuxuu u marinayaa sidii waysada oo kale aad ku dahaaro qaadatid ilaahay baana wain kuntum mardaa o calaa safarin aw jaa axadu minkum min alkhaa'ita ow laamastumu nisaa'a falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuhikum waaydiikum ilaahay baa sidaa yidhi haddaa xanuunsanaysaan socdaal ku sugantihiin midkiin ka yimaado meesha uu ku xaajo gudanayay dumarkii alla mucaamalootaan oo biyo weydaan bannaankaa daahirkaa inu qastiyo wejigae labada gacmood ku masaxa iyo xadiidkii saxiixa ah ee caam bukhaariiyo muslim ay warinayeen camaar ibnu yaasir ulaa nebiga ayaa dan ii diray dabeedna waan isku jinaaboobay biyana maan helin sidii wuxuu ka fikiray in markaa loo maydhan jiray oo kale waan gelgelimaystay buli sida neefka geed u gelgelimaysto nebiga ayaanu maaragii baan u sheegay wuxuuhi waxaa kaaga fillaan lahaa inaad gacmahaaga saa tidhaahdo nebigu gacmihiisa ayuu ku dhuftay dabeetana wejiga ayuu ku masaxay iyo wa daahira kafayhi intaa hore waa riwaayada ugu saxsan ee kusoo aroortay hal darbe keliya iyo wejiga iyo labada kaf oo xataa imaamu shaafici madhabkiisa qadiimkaa saasuu ku qaatay waana madhabka xanaabilada iyo ay qabaan madaahibta kale xadiidka qawiga ah ee sugan baanay u qaateen waa kii nin kalena lahaa rasuulka ayaa wuxu arkay nin aan la tukanin markaasuu uhi hebelow maxaa kugu dhacay inaad la tukato dadka jinaabo ayaa asiibtay bui nebi maxamed oo biyana waa waay calayka bisaciidi fa innahu yakfiik war bannaanka isticmaal buuhi isaga ayaa kugu filan waxaana ka muqadam ahaan aynu uga dhigaynaa waxay dhahen culimadu gebagabaysigu wuxuu beddel ka yahay waysadii wuxuu qaadanayaa axkaamtii ay waysadu lahayd oo dhan wixii deliil ka soo reeba mooyaane waxaa dhaha lilbedeli xukmu lmubaddeli minhu qaacidada waynu arki doonaa beddelku ka laga bedelay xukunkiisa ayuu qaadanaya uu leeyahay haddaba wuxuu yihi asbaabu tayamum gebagabaysiga sababaha keena asbaabu tayamumi sabcatu waa toddoba nadamahaa bacduhum biqowlihi faqdun wakhawfun xaajatun idlaaluhu maradun yashuqu jabiiratun wa jiraaxu adaraazu lmucallam nadmi la yidhaahdo ayuu ninkii lahaa ku nadiyaa saa'idee asbaaba xilli tayamumin hiya sabcatun lisimaacihaa tartaaxu faqdun wakhawfun xaajatun idlaaluhu maradun yashuqu jabiiratu wa jiraaxu wuxuu leeyahay faqdu waa waayid biyihii la waayo oo hadduu qofkii biyo waayo dee gebagabaysi baa u furan faqdiga iyo waayiddaa waxay u qaybiyeen faqdi xisiya iyo faqdi sharciya waayid xisiya oo maxsuuso wax dee la arkaya iyo mid sharciya alfaqd lxisi waxa la dee biyihiiba meelay nuurigooduba yaallaanu waayo buurdha kadeed buu saray ama meel buu ku xidhan yahay biyi ma gaari karayo kaasi waa faqdi xisi oo de waa la arkaya wax biyo aynaanu haysanin midna faqdi sharciya baa la yidhaahdaayo biyihii waa yaallaanoo waa buuxaan laakiin sharciga ayaa inuu isticmaalo u diidayo dee waxaa jira xanuun baa jira ama xanuun buu ku kordhinaya ama bogsaadi buu ka dibdhigaya ama baahi kale ayuu qabaa waa waayid sharciya waxaa kaluu ina yidhi sheekhu wa khawfun cabsi haddii biyaha isticmaalkoodii naf uu uga cabsan amaa haddii uu markaa maalkiisa u cabsanayo biyaha doonashadooda ama cirdigiisa u cabsanayo iyadana faqdi sharciya baa khoofkaasina noqonaya faqdi sharcigaa buu la kulmaya waayiddii sharciga ahaydoo iyadana qofku waa gebagabaysanayaa waxaa kaloo ka mida xaajatun baahi haddii uu biyihii cabid ugu baahdo ama cunid ugu baahdo ama xayawaan xurmane oonkii ugu baahdo walow haddaba iyo ahaanee xilli soo socota ha ahaatee biyahana aanay u wada kafaynayn waxaasoo dhan waa uu gebagabaysanayaa biyahan yarna cabidda iyo cunidda iyo oonkaasuu u haysanayaa marka xayawaanka aan xurmada lahayn waxay dhahay murtadka iyo gaalka xarbigaa iyo eyga dadcunkaa iyo doofaarka iyo ayay idhahdaan bimacnaa taariku salaa iyo kii salaada ka tegey iyo saan lmuxsin oo bimacnaa haddii uu ciddan u baahatay biyaha qofkaa zaanigaa dee muxsinkawi ama taariku salaadu yahay ha iska baktiye xurmo ma lehe biyahaaga iskaga weysiisa weeye ha gebagabaysan oo ha ka hasiinin bay ka dhigata waxa kaloo ayana sababay idlaaluhu isagoo lumiya biyihii ama maca raxligiisii dee gaadiidkiiya wixii ay u saarnaayeen biyuhuba haddii uu lumiyo meel alla meeluu qabtay in aanu garanaynin ama biir iyo ceel iyo meel laga soo dhaansu garay meel alla meel iyoba haddana uu garan waayo taasna wuu gebagabaysanayaa maradun xanuun haddii xanuun dhibaya oo biyaha isticmaalkooda xanuunay ku keenaysa ama xanuun kusoo koraysa ama bogsaadigii kaga dib dhacayo gebagabaysigiiba u furan jabiira waxa weeye waa kabnihii masalan dee meel baa nabar kaga yaallaa waxa la saa way jabtay dabeedna waa la kabay ama yacni nabar baa ku yaalla balastarriyo waxbaa lagu xidhay mana saari karayo mana saari karayo iska bixin kari maayo taana waxay leeyihiin shaaficiye intuu inta fayo u maydho markay masele maydhasho oo kala tahay inta fayowna wuu maydhi waanu u gebagabaysan halkaa aanay gaadhin hadday weyse oo kaleeto ay xubnihii dee gebagabaysiga ku taallana xubnihii may weysada ay ku taallana dee waa inuu intafayo una maydhaa markaa una gebagabaystaa waxaanay iyagoo shardi oo ay qabaan in isagoo qofku daahira uu dhigo intii loo baahanaa wax ka badan waa inaanay qaadanin waana inaanay xubnaha gebagabaysiga ku sugnayn hadday xubnaha gebagabaysiga ku sugan tahay ama intii ka badnayd loo baahnaa in ka badan la saaro ama calaa kayri duhur in lagu dhiga iyagu way soo celinayaan ba ilaha salaada maradun yasuq jabiira wa jiraaxun jiraaxu waa xubinka aan isaga waxba saarnayn xubinkaa nabarka waa nabarka iyo dhaawaca aan wax isaga maraah iyo waxba lagu xidhin markaa inta fayowna waa la mayli intaa bugtan waa laga gebagabaysan asbaabu tayamumi sabcatu weyn nadamaha bacdun baa biqowlihi ku taxay faqdun waa waayid wa khawfun cabsi xaajatun baahi u baahda bihi idlaaluhu isagoo lumiya maradun xanuun iyo shuqu dhibi haddii biyo isticmaalo jabiiratu kabnihii weeye wa jiraaxun iyo nabarkii aan isagu kabniya lahayn shuruudu tayamum waa gebagabaysiga shardiyaalkiisii shuruudu tayamumi gebagabaysiga shardiyaalkiisu itnaa cashara waa laba iyo toban an yakuuna bituraabin waa in hortuu ciid uu yahay wa an yakuuna turaabu طaahiran camuudda ama ciidda sida waa inay tahay mid daahira wa an laa yakuuna mustacmalan mid la isticmaalay waa inaanay ahayn wa an laa yukhaalidahu daqiiqun wanaxwu daqiiqiya wax kale waa inaanay dheehin oonay dhex gelin wa an yaqsidahu waa inuu qastiya wa an yamsaxa wajhahu wayadayhi waa inuu wejiya labada gacmood binaqlatayni laba soo rarid waa inuu ku masaxaa wa an yusiila anajaasata awalan waa inuu nijaasada iska sii suuliyaa wa an yajtahida waa inuu ku dadaalaa fi lqiblati qablahu gebagabaysiga ka hor wa an yakuuna tayamumu waa inuu bacda dukhuuli lwaqti yahay wa an yatayamama likulli fard faral kasta waa inuu gebagabaystaa wa faqdulmaa'i biyowaayidii ayaa shardiga wa cadamu lmacsiya bisafar safarka inaanu macsiya jirin ayaa shardiga idaa kaana alfaqdu sharciyan haddii waayiddu ay tahay waayid sharciya hadday tahay wuxuu leeya sheekhu gebagabaysiga waxau shuruud ah laba iyo toban laba-iyo toban shardi shardiga horeeya waa in camuud ay tahay waxaad ku gebagabaysanaysaa ciid ma caro waaya fatayamamuu saciidan طayiban saciid iyo waxay le waa camuuda iyo xadiidkii ah wajucilat lii turbatuhaa yani ciiddeeda waxaa laga helay maseen wa tahuura turba baa la cabiray halka imaamu maalik iyo rag fara badan ay qabaan ama ahluluqadaba ijmaac lagaga soo naqliyo asaciid kulu maa sacida calaa wajhi lard alla waxaa dhulka guudkiisaba saciid la yidhaahdaa markaa saciid waxaa luqana laga soo raray inuu yahay waxaa la yaalay wuxuu dhuka guudkiisa ama qori ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama wax kale ha ahaado waana laga yaabaa qofka in dee u baahdo mase haddii meel aan biyo camuud toran ahayn lagu xidho dee waxa uun gidaaradan laga dhisay waxaa dhuuka laga keenay unbu ku camal falaya marka waa in ciid uu yahay bay ayagu leeyihiin waa in camuuddaasina daahir ay tahay oo mid nijaas ah aanay ahayn taa macnaheeduna waxa weeye ciiddaa aada arkaysay halkaa la marayo adigu wax nijaasi aanay kaaga muuqanin ayaad ku gebagabaysanaysaa qaar baa yacni intaa in la qodo dhulka oo intay sabarado u qaataan soo qodo oo deeta halkaa hoose kala soo baxaa waa takalluf iyo waxaan loo baahnay ciiddaa la marayo wax nijaasi aanad ku arkaynin baad ku gebagabaysanaysaa wa an laa yakuuna mustacmalan wa inaan mid la isticmaalayna ahayn oo mustacmal waxay yidhaahdaan maa baqiya fi lcudwi aw tanaahara minhu sidii biyaa ma ahe waa waxa xubinka saaran ama ka dhacay oo masalan wejigiibuu marka hore ciid badan mariyey deetana xoogay baa ku hadhay halkii darbadii labaadiimu hadday wejiga un ka sii qaadu gacmaa mariyo ayay diidayaan mustacmal la waynaanu ahayn wa an laa yukhaalidahu taqiiq wa naxwu taqiiq iyo nuurad iyo wax kale waa inaan lagu qooshin oonay dheehin wa an yaqsidahu waana inuu u qastiyaa waayo fatayamamuu ayaa u qastiya baa la yidhi hadday dabayli ama qofba kugu shubo oo dabeetana tala gebagabaysiba ka dhigo maya wa an yamsaxa wajhu yadayhi binaqlatayni waa inuu wejiga iyo labada gacmoodba ku masaxo laba naqli laba soo qaadid darbatayn oo xadiid markaa derajadoodu aanay yacni saxiix ahayn maxasan aanay gaadhsiisnayn ayaa ku salaya tayamumu darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn saara qudniya baa warinaya laakiin asax xadiidka ugu saxiixsan ee ku soo arooray waxa weeye xadiidkii camaar ibnu yaasir bukhaari iyo muslim ku sugan hal mar in lagu dhufto wejiga iyo labadaa kaf la mariyo waxaa kaloo laga maarmaana an yuziila anajaasa awalan wixii nijaaso ah inuu marka hore iska sii tiro u iska sii suuliyo oo masele qof nijaas baa ku taallaa jidhkiisa meel kale ayay kaga taallaa waa suulin kari waaye muxuu samaynayaa qaar baa waxay leeyihin culamada yusalli ka faaqidi tahurayn sidii qofkii labadaba waayo o kale u tukanaya hadhowna waa soo celinaya rimligoo kalaasaa laga soo ray halka ibnu xajar uu qaba inuu gebagabaysanayo iyo caadiyo soo celinna lagu yeelanayo hadday masalan qofka ku kulmaan wuu weysanayey nijaasana waa ku taallaa waxooga yaroo biyaa buu hayaa waysada iyo nijaasada iskaga maydhideedana uguma filla dee waa inuu nijaasada iska maydhaa kadibna gebagabaystaa haddii ay biyihii inta usoo hadhay xubnaha qaarkood u gaadhayaanna dee waa inuu intaasuu gaadhsiiya almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur qaacida usuuliya weeye waynu arki doona insha allah waxa kuu fududaadaa haddii wax lagaa doonayo oo ay ini kuu fududaato intaa kuu fududaatay kaaga dhici mayso inta kugu adkaatay masalan laba bakeeri oo biyaa baad u baahnayd mid baad heshay kaa aad heshee maysuurkae kuu fududaaday kaaga dhici maayo bakeerigaa kalaad weyday ee kanuun baa lagaa rabaa ku saaran fataqu llah mastacta wa an yastahida fi lqiblati qablahu haddii masalan qofka qibladu ay shaki kaga yar jiro meelay qibladii tahayba aanu garanaynin waa inuu marka hore qiblada kusii dadaalayo sijaadii sii dhigtaayoo halkay ahayd sii calaamadsadaa kadibna waa inuu gebagabaystaa deedna salaadii galaa taasi waxay ku dhisantahay iyo masalooyinka dambaba yacni gebagabaysiga ayaa madhabku shaafici wuxuu u qabaa inay tahaada wax uun tahay lidaruura uun loo sharciyeeyey ama tahaara ramsiya uun inay tahay oo aan la awood ahayn weysadii oo kale markaa wixii daruuro u baahdana waxay yidhahdaan maa jaaza lidaruurati tuqadaru biqadariha waa qaacida usuuliya iyana wuxuu hadduu daruuro u bannaado qadarkeedu maa lagu qadara marka si uu markaba u galo waa inuu qiblada kusii dadaala bay leeyihin wa an yakuuna taymu bacda dukhuuli lwakti waa in waktigiina uu galaa waa tahaara daruuriya bay wixii daruuriga ahana lagama sii horayn ka horaysin karo waa si ay madhabku qabo wa an yatayamama likulli fard salaad kastoo faralana waa inuu gebagabaystaa oo laba salaadood oo faral ah hal gebagabaysi kuma kulminayo waa see madhabku qabo labadaa saddexdaa masalo an yajtahida fi lqiblati qablahu wa an yakuuna tayamama bacda dukhuuli lwaqti wa an yatayamama likulli fard yacni waxay ku binaysan tahay inay tahaara daruuriya tahay oo daciifo ah oo aan waysadii la awood ahayn oon wakhtiga laga horraysiin karin salaad walba oo faralaba in loo gebagabaysanayo qibladii la sii dhigto taasay ku dhisantay halka ay madaahibta kala qabaan inay markaa beddelun waysadii ka noqonayso oo ay axkaamteedunan qaadanayso oon qiblana lagu sii dadaalaynin wakhtiga ka horena la gebagabaysan karo shanta salaadoodna haddii la doono gebagabaysi keliya lagu tukan karo wa faqdu lmaa waxaa kaloo shardiya biyo waayid inuu qofku biyihii waayo faqdiguna xisiyo sharciba dee wuu noqonaya ee qofkii biyo haystay en wax maanicina jirin ma gebagabaysanayo wa cadamu lmacsiya bisafar waa inaan haddii qofku socoto uu yahay faqdigan iyo waayidan biyaa waayina uu sharciya masalan waa socoto waxoogay biyaa buu markaa caagad ku sitaa waa inaan safarkiisaasi macsi ahayn markaa haddii safarkiisaasi uu safarulmacsiya yahay ruksadan loo oggolaan maayo ee waxaa la leeyahay biyihii waa inaad ku weysaysataa aada baktidiid bayle adaa adaa macsi u socdeen mar haddaad macsi u socoto lagu oggolaan maayo adigoo biyo yarood cabbitaan ugu baahantaysa inaad gebagabaysato ee mar haddaad caasi tahay mar haddii aad biyoba haysato faqdigii sharcigaa laguma oggola waa inaad ku weysataa bay ka dhiganta alcaasi fi safarna waxay u qaybiyaan saddexoo mid waxaa dhaha caasun bisafar caasun bisafar macnaha safarkan ayuu ku caasigaroobay yacni waxa uu garan kara qofka naxwada iyo fahmaya macnayaasha ay leeyihiin ba iyo fi caasun bisafar iyo caasun fi safar iyo caasun fi safar bisafar waa saddexdaas ileh caasun bisafar cisyaankaniba safarkanuu kaga yimi bisababi safar casaa bisababi hada safar macnaha duulimaad iyo dhac iyo boob iyo buu safray wuxuu ku caasigaroobay safarkaa midna waxaa dha caasun fi safar safarkiisu waa hor ilaahay laakiin macsiyuu ku sameeyey tuuguu ku sameeyey zinuu ku sameeyey waxaa la dhaha caasun fi safar midna waxaa la dhaha caasun fi safar bisafar marka hore safarkiisu waa hagaagsanaa oo caasun bisafar maaha macsiye ayuu ku sameeyey fi safar dhexdeeda macsiyadiina waa bisafar bay ku tacalluqdaayoo safarkiisiiba intuu kala xeelay ayuu macsiye u rogay kaana waxaa la caasun fi safar bisafar marka caasun fi safar isaga way u ogol yihiin ruksada caasun bisafarna ma ruqsaysanayo bay idhahdaan caasun fi safar bisafarna intaanu safarkii weeciyey ee uu safar macsiyo ka dhigay ayaanu ruqsaysanayn intii ka horraysay wixii u jiray mooyaane shuruudu tayamum isnaa cashara waa labiyo toban an yakuuna bituraabin waa inuu camuud yahay wa an yakuuna turaabu ciiddaasi ama caradaasina daahiran waa inay tahay wa an laa yakuuna mustacmalan mid la isticmaalay waynaan hayn wa an laa yukhaalijahu daqiiqun wanaxwu daqiiqi wax la midi waa inaanay dhehin wa an yaqsidahu waa inuu qastiyaa wa an yamsaxa wajhahu wa yaday binaqlatayn laba soo rarin waa inuu ku masaxaa wa an yusiila najaasa awalan marka hore waa inuu iska suuliyaa wa an yajtahida fi lqiblati qabla qibladana marka hore waa inuu kusii dadaalaa waan yakuuna tayamumu waa inuu yahay bacda dukuuli lwaqti waqtigu intuu gelay kadib wa an yatayamama likulli fard faral kasta waa inuu gebagabaystaa wa faqdulmaa'i biyowaayidood baa la shardiyaa wa cadamu lmacsiyati bisafar safarka waa inaanu ku caasiyin idaa kaana alfaqdu sharciyan haddii waayiddu ay tahay mid sharci ah oo bimacnaa waxooga yaroo biyaa buu haystaa wuxuu uga baahan yahay cabbitaan markaa safarkiisa waa inaanu macsi ahaano furuudu tayamum gebagabaysiga faralyaalkiisii furuudu tayamumi khamsatun waa shan alawalu ka warreeya waa naqlu turaab camuuda soo rarideeda ahaani ka labaadna anniyatu waa niyo ahaalidu ka saxaadna masxu lwajhi waa wejigo la masaxa alraabicu ka afraadna waa masxu lyadayni labada gacmoodoo la masaxa maca almarfaqayni maca alxusullada alkhaamisu atartiibu waa in la kala tartiibiyo waxau leeyahay sheekhu faralyaalka ama arkaanta gebagabaysigu leeyahay ama tiirarka uu ku qotoomuu ku taagan yahay waxa weeye shan kow waa soo raridda camuudda oo ay la jirto niya waa inuu camuuddii soora dhulkii ama hawo uu ka qabsa ama dhulkii uu ka soraa waana in niya jirtaayo dee inuu ku gebagabaysanayo waa inuu u soo raraayu niyeeyaa kadibna waa inuu wejiga ku masaxaa masxulyadayni maca almirfaqayn sida qowlka jadiid imaamu shaafici markii dambe uu ku qabayna waxa weeye ila almirfaqayn ilaa xusullada in la gaadhsiinayo sidii waysada oo kale xadiid markaa daciifaana ku soo aroortay markii xadiidkii saxiixa ee camaar ibnu yaasir oo kale waataynu tilmaamaynay inuu isagu markaa ku soo arooray kafaynka oo keliya ka afraa ka shanaadna waa tartiib waa inuu kala tartiibiyo niyada naqliga masaxa wejiga masaxa labada gacmood waynu saa ula yimaadaa furuudul tayamumi waa hamsatun shan alawalu naqlu tala waynu camuudka soo raray ahaani kala aniya waynu niyeeya ahaaliu masxu lwajhi waa inu wejiga masaxa alraabicu masxu lyadayni maca almarfaqayn waa inu maca alxusulada masaxa alkhaamisu atartiib sunanu tayamum gebagabaysiga sunayaalkiisa sunanu tayamumi kaiira waa fara badayay minhaa waxaa ka mid ah asiwaaku cadayashadii watasmiyatu eeba magacowgii wataqdiimu alyumna cala alyusra in midig bidix laga horaysiiyo waalmuwaalaatu in la xidhiidhiyo wa takfiifu algubaari boodhka in la iska fudaydiyo min alka wa takfiifu turaabi waa in ciidda laga fudaydiya min alkafayni iyo wa kullu maa shay dhammaantii yumkinu ay suurtogeli majii'uhu inuu halkan yimaado ee min sunani lwuduu'i ka mida hayra tasliisi aan saddexayn ahayn wuxuu leeyahay sheekhu gebagabaysiga sunayaalkiisu way fara badan yihin waxaa ka mid a cadayasha sidii weysadii oo kale qofku inuu cadaydo waayo dee cibaado ayuu gudanayaa tasmiya iyo eeba magacaabid inuu bismi llah yidhaha sidii weysada oo kale inuu midigta horraysiiyo oo bidixda ka dambaysiiyo muwaalaad iyo xidhiidhin inuu sameeyo oo aanu kala goynin inuu camuudda labada kab ka nuqsaamiyo weliba iska afuuqfo yacni intuu sidaa ugu ruquuso inuu dabeetana iswada caddeeyo isagoo shaydaan la moodo aanu ka soo bixine yani quyar busaa ugu dhufanaya weliba waa iska tumayaa oo iska fudaydinaya waxaa la yaaliyo sunnayaashii weysada intaa dib ugu noqoto waxaa la yaaliyo wixii ay suurtagal tahay inuu yimaado halkan ayaa iyaguna sunnayaashiisa ka mid noqonaya alla waxay suurtagal tahay dee wax badan aanay suurtagal ahayn baa ka mid a iminka siwaagan iyo tasmiyadan iyo taqdiimu lyumna cala yusraa iyo way iman karaan laakiin madmadiya istinshaaq ma iman karaan sanluqluqashada sandaars waa maya muxuu iman kara weeye maaha inaad markaa tira ciiddii baan afka iska gelinaya ama sanka sunanu tayamumi kaiira wey minhaa waxaa ka mid ah siwaaku cadeesho wa tasmiyatu eeba magacaabid wataqdiimu alyumna cala alyusra in midigta bidixda laga horraysiiyo waalmuwaalaatu in la xidhiidhiyo wa takfiifu turaabi in camuuda min alkafayn laga fudaydiyo iyo wa kullu maa shay dhammaantii yumkinu ay suurtogal tahay majii'uhu inuu halkan yimaadee min sunani alwuduu'i hayra tasliisi aan saddexaynahayn isaga lama saddexaynayo gebagabaysi oo saddex jeerna wejiga marin saddex jeerna gacmaha marin maysa makruuhaatu tayamum gebagabaysiga waxyaalaha loo karaahiyeysto makruuhaatu tayamum inaani waa laba takriiru lmasx masaxa celcelintiisa wa takiiru turaab iyo camuudda badinteeda labadaasaa loo kalaysa inaad dhowr jeer qurba isku masaxdood haddana ku celisood isku masaxdo sidii tasliifkii oo kale waa karaahiyo inaad ciidda isku badisaana ayana waa karaahiyo makruuhaatu tayamumi isnaani waa laba takriiru lmasxi masaxa oo la celceliyo takriir weeye taas almasx wa taksiir aturaab in la celceliyo masaxii iyo in la badiyo camuudii mubdilaatu tayamum gebagabaysiga waxyaalihii burinayey mubdilaatu tayamumi gebagabaysiga waxaa buriyaa kaiiratun waa fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid alxada xadakii baa ka mid a wariddatu gaalow wa tawahumulmaa'i biyatuhumkood khaariju salaad salaadda dabaddeeda waalcilmu ogaansho biwujuudilmaa'i biyo jiriddood waalqudra iyo karid calaa samanihi lacagtiisi uu karo wa zawaalu lcillati almubiixa cilladii bannaynaysa oo ka suusha ilaa fi salaati salaaddii asaaqidati bihi ku dhacaysay mooyaane fi alaaati alakhiira saddexdaa dambe iyo waxaydu goorta laa xaa'ila wax ka teedaya aanu jirin fi larbaci alakhiira afarta dambe wuxuuhi sheekhu mubtilaatu tayamum way fara badan yihiin waxyaalaha burinaya waxaa kow ka ah xadafkii oo ah wax alla wixii weyse burinayey ee xadaf keenayey hadday tahay wixii labada jid ka soo baxay hadday tahay hurdadii hadday tahay lamsigii iyo masigii intaasiba way burinayaan oo wixii xadaf keenaya riddo iyo gaalo waa buriyaan oo haddii qofkii uu ridoobo ou diinta caayo ama ilaahay caayo ama malaa'igta caayo ama rususha caayo maa gaaloobayaa gebagabaysigiisina waa buri halka ay yidhaahdaan waysada ma burinayo oo hadduu dee soo isaan waysadiisi waa u jiraysaa waa ahaara daciifa bay leeyihin oo iyada waa ku buraysaa way tawahumulmaa waa biyo tuhumkood waa maxay wuxuu arkay masalan dee qasabadii baa guuxday oo kaleba ka soo qaad saasi wax soo dhace ama qoluu arkay caagadeeyo wax laalaadsanaysa maasuu yidhi biyey haya waxaa idahoo kaa hortaaganoo kaa mancinayaana ma jiro waana khaarija salaa buu hi intaanu qofku salaaddii gelin intaanu salaaddii gelin baa biyaha u tuhumay waa ka burayaayo dee biyo halkaa uu ku tuhumay ha ka doonto wey haddii dee ka waayana dib ha u soo celiy khaarija salaa buu yidhi daakhila salaa hadduu salaaddii galay wuxuuna tawahum yahay xaqiiqo aanay hayn salaaddii waxba ka yeeli maayo saddexdan kale haddaba way isku xidhan yihiinoo wuxu uhi walcilmu biwujuudi ilmaa haddii qofku uu ogaado biyo jiriddood dee khasabadii soo dhacday buu arkay qof biyo ku maqnaayo soo dhaamiyey buu arkay waa buray gebagabaysigii waalqudra calaa amanihi lacagtiisi uu karo dee biyihii halkan khasabadan agtaadaba lagu iibinayaayo waad lacag la'ayd lacag la'aan baa dee waxaad aragtay in waxoogay lacagoodi lowdo halan kuu taallaad aragtay amaa jeeba dumaabaad gacanta ka taabato markii labadi lowsanayd waxoogay kuusbaad ka heshay ogogay waxaa dee marka horeba gabaysiga sow lacag la'aanaad biyan kusoo iibsato maahayn sow lacagtiina maad helin dee waysadii burtee doono biyo waalqudra calaa amanihi wa zawaalu lcila almubiixa cilladii kuu banaynaysay oo meesha ka baxdaa biyii waaba yaallaan waabad masalan dee waad waabad dee qandhaysnayd waad qandhaysnaydbo biyaha waad ka baqanaysa inaad socosho qandho awgeed baad uga baqanaysa ilaahay qandhadiibu mar qura kaa dulqaado fay un baad tidhi dee taana waxa weeye kaa burtaye waysadii qaado oo weysayso wuxuu yidhi markaa ilaa fi salaati saaqidati bihi fi alaaati alakhiira inuu ku dhex jiro salaad saddexdan arrimoodba yacnii ku dhici lahayd inuu ku dhex jiro mooyaane oo haddii masalan waxay yidhaahdaan qofku uu ku gebagabaystay meel aan biyo u qaalib ahayn isagoo socota isagoo waxaa la yidhahaa salaadaa dib u soo celin maayo salaadaasi gebagabaysigaasay ku dhacaysaayoo dib u soo celin maayo marka haddii ay tahay salaadaasi mid ku dhici lahayd gebagabaysigan oon dib loo soo celiyeen ka buri mayso kaga buri mayso saddexdaa arrimood macnaha ogaanshaha uu ogaaday biyo inay jiraan iyo lacagtoodu kariyo cilladaa ka sushay mar hadday salaaddaa salaad ku dhici lahayd ay tahay gebagabaysiga kaga buri mayso haddiise ay tahay salaad aan ku dhacaynin oo masalan waxay yidhahdaan haddii qofku meel biyo u qaaliba uu ku gebagabaysto waxay shaaficiyaduna xurmatu lwaqti unbuu tukanaya laakiin hadhow markuu biyo helo wayna soo celiya mar hadday meeshu meel biyo laga helayo oo biyo u qaaliba ay tahay haddayse salaadu taa tahay salaadanuu biyaha ku dhex ogaaday ama uu lacagteedii ku karay ama cilladay ka so hadday salaadaa tahay waa ku buraysaa waxaysu laaxa ilaa fi larbaci alakhiira afartan dambe tawahumka tawahumulmaa khaarij asalaa weeye iyo ogaanshaha biyaha inay joogaan la ogaado iyo lacagtoodoo la karo iyo cilladii mubiixada ahaydoo meesha ka baxda waxa kaloo iyana inaan xaa'il jirin shay kale oo ka mancinaya inaanu jirin hadduu xaa'il jiro oo masalan biyii buu tuhmay ama jiridoodii buu ogaadoo meeshii caagad in lasoo dhigay buu arkay ama lacagtoodii buu karoo waxaanu soo helaya waa caagad ama cilladaa ka baxday laakiin xaa'il ama maanic baa jiro biyahanba cabitaan buu ugu bahan yahay isagiiyo reerkiiba u baahan inay wax ku karsadaan markaa sidii waxaanay jirin oo kale biyahana laga soo qaadayaa buu leeyahy oo biyaha markaa wujuudkooda iyo tawahumkooda iyo lacagtooda la karaya midnaba raad ma leh mar haddii xaa'il kale jiro wax kaloo kaasii mancinaya mar hadduu jiro mubdilaatu tayamumi kasiira waa fara badan tahay minhaa waxaa ka mid ah alxadau ayaa ka mid a wariddatu iyo gaalow wa tawahumulmaayi biyo tuhunkood khaarijo salaati salaada dabadeeda oo qofku isagoo aan salaaddii gelin oo salaaddii ka baxsan uu biyo tuhmo ama waxaanu nidhi salaada dhexdeeda tuhum waxba yeeli maayo ama gebagabaysiga ha ku dhacdo ama yaanay ku dhicin waalcilmu ogaansho biwujuudi ilmaa'i biyo jiridooduu ogaado ayaa ayana ku buraysaa waalqudra iyo karid calaa tamanihi lacagtii uu karo biyaha wa zawaalu alcila almubiixa ciladii qofkan u bannaynaysay oo meesha ka suusho oo ka baxda ilaa fi salaati salaaddii mooyaane asaaqitati ee ku dhacaysay bihi gebagabaysiga fi halaaثati alakhiira saddexdan masalo ee dambe oo ah alcilmu biwujuudi اlmaa wاlqudra calaa tamanihi wa zawaalu اlcila almubiixa waxaysu laa xaa'ila iyo goortii ay buraysa waa marka aan jirin xaa'il iyo wax qofkan ka mancinaya oo ka teedaya fi alarbaci alakhiira afarta masalo ee dambe axkaamu aljabiira haddii aynu wax yar waa halkii subadku uu soo odhanayay inu soo maraynay qabla ibtidaa salaati ama fiiha faman calayhi waajibun yaqdiiha abdil wailaa laa walaakin afdalu ibطaaluha kay bilwuduu'i tufcalu hataa waxdaa qofka aanay ka burin waxa wanaagsan inuu markaa buriyo si uu waysada ugu sameeyo darteed jabiirada ama kabniinyaha oo ah shay markaa looxyo ama barastarro lagu dhejiyo xubinka waxay shaaficiyadu ay yidhaahdaan wuxa qofku waxuu kulminayaa inuu inta fayowna maydho gebagabaystana waxaana yidhahdaan ma soo celinayo salaadda allahuma inay dee xubnihii tayamumka kaga taallo wejiga labada gacmood inay kaga taallo mooyaane hadday wejiga labada gacmood kaga taallo ogaday gebagabaysigii iyo weysadii labadiiba waa isla daciife labadii midnaba ma gaadhin markaa wuu soo celinayaa bay dhadaan hadduu xubnaha tayamumka ka taallo haddii isagoo daahira aanu dhiginna wuu soo celinayaa haddii intii loo baahnaa wax ka badan ay qaatay masalan intaasunbaa loo baahnaa gacantii o dhan waa la wada duubay taana wuu soo celinayaa bay dhadaan markaa markuu dahaaro ku dhigo intii loo baahnaa wax ka badan aanay qaadanin wejigii labada gacmoodna aanay ahayn ayuun baanu salaadaa soo celinayn halka yacni culimo fara badanoo muxaqiin ay qabaan inaanay dahaaro in lagu dhigaa shardi ahayn wax salaadoo la soo celinayaana aanay jirin qofku inuu inta fayowna maydho qaar idha keligeed ha la masaxana waa jiraan waxba gebagaysaan raacin qaar saddexdaba israaciyaana waa jiraan alxayd waxau halkan aynooga hadlayaa xaydkii oo ah dhiiggii caadada ahaa iyada oo macnaha baabu takliib ahaan unbuu sheegayaa ay soo hosgelayaan nifaaskii iyo istixaadadiina waa ay soo dhex gelinayaan alxaydu luqatan asayalaanu waa dureer iyo socod xaada alwaadi bimacnaa saala xaada alghusnu bimacnaa marka ay wax ka soo dareeraan baa la yidhahdaa wa sharcan dam muujibin leh waa dhiig dhabeeco oo yaqruj ka soo baxaa min aqsa rixmi almar'a ruuxa dumara ilmogelaynkeeda halka ugu dambaysu ka soo baxaa calaa sabiili sixa jid fayoobaan baanu u soo baxaa fii awqaatin makhsuusa wakhtiyo gaarana waa uu soo baxaa xaydka wuxuuna le luqaa asayalaan baa la yidhaha waa dureer xagga sharcigana waa dam mujibida waa dhiig dabiiciya bimacnaa dabeecadan dumarku ay keenayso siduu nebigu lahaa daaka amrun katabahu llahu calaa banaati aadam waa arrin ilaahay ku qadaray hablaha ilmo nebi aadam markaa riximka ayaan magaleenka ruuxa dumara halka uushaysu ka soo baxaa mana keento cillo iyo xanuun ma keene eh fayoobi ayuu ku soo baxaa awqaad iyo xilliyo gaara ayaanu soo baxa ayuu yimaadaa oo calaa sabiili sixa dee waxa markaa dhiiggan sixadaya dhabar furanka ayaa isaga ku baxaya maalmo gaar ah nifaaskii baa ku baxaya oo isagu maalmo gaar ah oo dee dhalmada ka dambaysa ayuu yimaadaa alxaydu luqatan asayalaanu wa sharcanna damu jibilla waa dhiig dabeeco yakhruju ka soo baxa min aqsaa rixmi lmar'a ruuxa dumar rixmkeeda halka ugu dambaysa calaa sabiili sixa fii awqaatin makhsuusa wakhtiyaal makhsuusah oo gaar ah ayaanu soo baxaa waannifaasu huwa isagu addamu alkhaariju waa dhiigga soo baxa caqiba alwilaada dhalmada dabadeed ayuu soo baxaa nifaasna waxaa la yidhaahdaa dhiiggaa dhalmada dabadeed soo baxaa xataa dhiigga yacni maalin iyo laba ka hor iyo saddex iyo dumarka ka yimaada iyadoo fooshi ay hayso yactabiruunahu culimmadu nifaasunbay u ictibaariyaan inuu yahay oo markaa dhalmada dabadeed ma kaa ka soo horreeyaana la mid buu noqonaya wa damu lkhaarij caqiba alwilaada wilaadadaasina waxay yidhahdaan haddii ay koob iyo siddeetan cishaba haddii ay dhaafto oo ay koob iyo siddeetan wax ka badan ay noqoto ilmahaasi caloosha uu ku jiray koob iyo siddeetan iyo wax ka sii badan waxaa loo ictibaarinayaa dhiigga soo dhiciddiisa dabada yimaada inuu yahay damu nifaas wixiise ka horreeya waa damu fasaad baa loo ictibaarinaya dhiig fasaad والنفاaس هو dم الkhاaرج caqiba الwilaada dhiigga soo baxaa la ydhahda halkaa inoogu joogo